bsmi illaahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu talbiyadii baan aan ku dhex kitaab lxaji baan waxaan soo haynay kitaabka cumdat اlaxkaam lilxaafid cabdاlghniy bn cabdilwaxid albaqdisiy raximah llahu tacala kitaab اlxaji ayaan ku dhex jirnay wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam laa yaxilu limra'atin haweeney uma xalaal aha tu'minu billahi haweentaas oo tu'minu billahi alla rumaynayso walyowmi alaakhiri maalinta aakhira rumaynayso an tusaafira inay safarto masirata yowmin waleylatin maalin iyo habeen in loo socdo ilaa walxaal macaha maceeda uu yahay mooyaane xurmatun maxram yacni inuu yahay mooyaane wa fii lafdi lbukhaariyi laa tusaafiruu masirata yowmin ma safarto yani yaanay safrin ilaa macdii maxramin maxramku u saaxiiba la jirkiis mooyaane nahyigu marka wuxuu ku tacalluqayaa riwaayaadku waa kala duwan yihiin riwaayo maalin iyo habeen bay sheegtay riwaayo laba maalmood iyo laba habeen riwaayo saddex habeen laakiin nahyigu wuxuu ku tacalluqayaa biaqali maa yaqacu caleyhi ismu safar waxa ugu yaroo safar lagu tilmaami karo haween ma safri karto biduuni yani maxram iyama zawj la-aan ayb marka awalan maxram maxaa la yidhaahdaa daabitka maxram haween yaa maxramka ay la safri karta haweentu yow noqonayaa waxay ku dabdiyeen culimmada shaaficiyada waxay ku dabdiyeen kullu man xaruma nikaaxu lmar'ati calayhi lixurmatiha cala ata'biidi bisababin mubaaxin oo waxay ku dabdiyeen maxram waxaa la yidhaha kullu man xaruma nikaaxu lmar'ati qof kasta oo naagta haweenta nikaaxeeda uu xaaraam ka noqonayo caleyhi qofka horkiisa lixurmatihaa muxuu uga noqonayaana lixurmatihaa xurmadeeda darteed cala ta'biidi ay xaaraam uga tahay yani cala ta'biid weligeed yani xaaraam ay uga noqoto bisababin mubaaxin sabab mubaax ahna haddii lala macneeyo tacriifkan ama daabitkan la macneeyo cala ta'biidi waxaa ka baxayo kuwa taxriimkoodu muaqadka uu yahay sida mathalan xaaska qofka xaaskiisa walaasheeda oo kale habaryarteed oo kale inaad jamcisaa la diiday ma ahani haddaad iyada furto waa guursan kartaa tan tan la dhalatayna soo ma garanin marka iyadoo kale marka xaaskaaga walaasheedao kale lama safri kartid maxramna uma tihid maxaa yeele cala ta'biidi baa maqan soo ma garanin cala ta'biidi ayaa meesha ka maqan bisababin mubaaxinna meesha waxaa ka baxayo haweentii shubha aada ugu tagtay yacni haddii haweentii aada marka shubha aada ugu tagtay xurmada marka yacni hooyadeedoo kale ay xaaraam noqonaysaa waa waa cala ta'biid waa tahay laakiin bisababin mubaax ma aha ayb marka saasoo kale qofku marka wuu kala dheeraanayaa ayb waxaa kaloo iyadana meesha ku baxayso lixurmatihaa marka uu yirina xurmadeeda darteedna waxaa ku baxaya iyadana haweenta mulaacina yani maxramnimada darteed waxaa ku baxaya haweenta yacni licaanka aad ku kala tagteen haweenta licaanka aada ku kala tagteen xurmadeedu iyadu waa weligeed ma ku laaban ma guursan kartid laakiin waa calaa sabiili taqliid laa calaa sabiil laa calaa sabiili xurmatiha ayb taasay marka adu ku sheegaan kuwan marka tan shubhada lagu wadiyey maxram aada la safri karta ma noqonaysa laakiin mana guursan kartid weligaa maxramkii markaas waa kaasa laa yaxilu limra'atin haweeney uma xalaalaha tu'minu billahi walyawmi alaakhiri an tusaafira xadiidkan marka meeshan waxaa loo soo dhexgeliyay waxay tahay xajku safar bau rabaa safar haddii uu rabana haween maxram la-aan xajka ma aadi kartaa xadiidka waxaa laga qaadanaya inaysa aadi karin bacdi alculamaa waxaa jira iyagu dhahayo hadday haween badan yihiin oo hiqaad ah dariiqu aamin ou yahay waa aadi karaan iyadoo maxram aanu la soconin taas laakiin waxaa weeyaan daliilka sariixa waa ka hor imaanayaa arrinta daliilka sariixa ah wuu ka hor imaanayaa marka istidaacada ma kamid tahay haweenta istidaacadeeda inay maxram haysatay inaanay haysanin culamada qaar waa ku daraanoo waxay yidhaahdaan haddaanay maxram haysanin maba awoodaba xaj oo hadday saa uga tagto binaan calaa dalika maxram la-aan ay iskaga dayso ma dambaabaysa haweentaa nacam qaarna waxay leeyihiin walilaahi cala annaasi xijulbeyti baa la yihaa dadkayna haweentu kamid tahay nacam halkaa lagu sheego marka iyo xadiidkan iyo marka aayadda mid kasta caamun min wajhin khaasun min wajhin weeyaan walilaahi cala annaasi marka la yidhaha rag iyo dumar waa soo gelaya dhankaas caam buu ka yahay xajkii wujuubkiisii de khaasna marka wuxuu kusii yahay marka iyadu yani haweentii inuu kanna yani xadiidkan laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir an tusaafira safar oo dhan bau caam ku yahay xajkii iyo qeyrkiisba waa soo wada waa soo wada gelayaan iyadana naam ayb khaasna hadda wuxuu ku yahay haweentii u gaar ku yahay naam soo ma garanin marka day taasoo kale tahay marka saniicu marka waxaa weya caam min wajhin khaas min wajhin nas kasta haddii uu yahay kan khaaskiisa in caamka kaa kale caamka kaas in khaaskan lagu xambaaro ka kale khaaskiisana caamka ka kale sidaa la yeela marka wafii lafdi lbukhaariyi laa tusaafiru ma safraysa hawaantu yaani safrin macnaa masiirata yawmin ilaa maca dii maxramin mooyaane marka hawaantu muslimna axaadiidtan wuxuu soo dhexgeliyey xajka axaadiidulxaji ayuu dhexgeliyey kan marka waxaa laga garanayaa marka inay maxramnimadu marka inay hawaantu mar kasta maadaama safar kastaa laga reebay maxram la-aan inay safartay macsi tahay de marka xajkuna safar haddii uu ku qaadanayo waa inay biduuni maxram aanay aadin hadday aada ka waran marka maxram la-aan xajki ma jabaya mase ma jabaayo akaru lculamaa waxay leeyihin xajku waa ansaxaya xaj ahaan laakiin de waa xaj macsi ay ku dheehantay xaj mabruura ma aha lidalika thamaro weyn marka helayso baabu lfidyati marka dadka qaarkood waxaa isaga dhex qasma mararka qaar sixada iyo qabuulkii horena waa uga soo hadalnay arrintaa iyadaa nacam ayb bacd naas markay maqleen xajkii waa ansaxayaa bacd naas markay maqleen xajkii waa ansaxayaa qabuulkii laakiin mirihii xaj mabruura ma noqonayo ay waxay leeyihiin waxaa la baneeyey biduuni maxram haweenta inay xajiso waa la baneeyey ma aha nacam laakiin nahyigan iyo yacni iyo nahyigu fii daati alcibaada mau ku dhex jiraa mase waa ka baxsan yahay waa kasoo hadalnay baabulfidyati fidyadii buu u baab yahay fidyada xajka markau qofka yacni wax ku dhaco muxaramaat lixraam oo kale uu koro maxaa laga rabaa can cabdillahi bni macqilin qaala waxau yihi jalastu ilaa kacbi bni cujra ayaan xaggiisa ayaan fariistay nacam fasa'altuhu can ilfidyati fidyadii baan wax ka weydiiyey faqaala waxa uu yidhi nasalat fiya anay igu soo degtay khaasatan gaar ahaan anay igu soo degtay wahiya iyaduna lakum idinkay idiin sugnaatay caamatan iyadoo caam gaar ahaan anay igu soo degtay laakiin caam alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab xumiltu ilaa rasuulillahi baa la ii qaaday sala allahu alayh ali wasalam la ii xambaaray waalqamlu injirtuna yatanaaharu ay daadanayso calaa wajhi wejigeeyo korkiisa ay ku daadanayso faqaala waxa uu yidhi nabiga sala allahu alayh ali wasalam maa kuntu ma aanan ahayn uraa inaan malaynayo oo la imalogelinayo alwajaca xanuunka balaqa bika inuu adiga kula gaaray ma araa waxan aan u jeedo ma aanan malaynaynin aw amase maa kuntu ma aanan ahayn uraa inaan malaynayo aljahda jiimku waa kordhigan yahay aljahda mashaqada balaqa bika inuu kula gaarayo ma araa waxaan aan arkayo ee atajidu shaatan rimi helaysaa faqultu laa baan ihi maya faqaala sum alaaata ayaamin saddex maalmood soon aw amase acim qoodi sittata masaakiina lix miskiin likulli miskiinin miskiin kastaa nisfa saacin suus niskiis ayuu leeyahay waayahay halkan marka waxaa laga qaadanayaa waxaa weeyaan shayga qofka hadduu ku dhaco muxaramaat lixraam shay yacnii ixraamka lagu xaaraantinimeyn soo sheegnay hadduu ku dhaco qofka muxuu la imaanayaa muxaramaat lixraamka hadda de jimaac hadday tahay shanigiis waa gaar asaga nacam xagga iska dhig wixii kale aan ahayn laba u kala qaado wixii tarafuh iyo ziino iyo wixii ahaa iyo itlaaf itlaafku asagu waxaa weeyaan qofka hadduu wax baabi-iyo ama ha ilowsanaado mayaan ilowsanaanin fidya laga rabaa fidyadii laga rabay maxay ahayd waatan waxyaabaha kale qofka hadduu calaa sabiili lcamdi ugu dhaco fidya laga rabaa waana tan iyadana fidyadii fidyadii marka waxay noqonaysaa neef arya fidyadana takhyiir baa ku jira sida axaadiista qaar laga garanayo takhyiir baa ku jiro hadduu doono neef arya buu bixinaya haddii la waayo sum alaaata ayaamin saddex maalmood buu soomaya aw amase adcim qoodi sittata masaakiina lix miskiin likulli miskiinin miskiin kasta nisfa saacin buu leeyahay nisfu saac marka waa meeqana nisfu saac waa laba koomba wa lix miskiin baad marka waxaad u qaybinaysaa kiiba laba koomba ayaad siinaysaa ayb marka kiiba haddaad laba koombo siiso meeqo koomba marka aad bixinaysaa laba lix ku dhufo waa labaiyo toban koombo labaiyo toban koombo marka waa imisa waa saddex suus waay halaathatu asu waa saddex suus ilaa suusku waa afar koomba ma ogtahay marka waxaa laga rabaa qofka inuu yacni saddex suus ayuu bixinayaa miskiin kastaana laba koombo ayuu siinayaa yacni labada koombo waxay noqonaysaa kiilo kiilo iyo wax yar ayaa raacayaan ayb waxyaabihii marka waajibaadka ahaa qofka markuu ka taga ka waran hadda muxaramaat lixraam waa kuwaan waxyaabihii xaaraamta ixraamka kaaga ah inaad ku dhacdaa tan lagaaga rabaa laakiin haddaad waajib ka tagto min waajibaati lxaji ka waran maalan miiqaadkii kama ixraamanin maxaa lagaa rabaa dam baa kugu waajibaya damkaasi marka wuxuu noqonayaa damu tamatuc oo kale haddii marka dam aad dhiig yani neef haddii aada weyso maxaad samaynaysaa waxaad la imaanaysaa marka saddex maalmoodna inaad xajka ku dhex soonto toddobana markaad gurigaaga u laabato sida tamatuc oo kale saasa culamada shaaficiyada ay dhahaan wafii riwaayatin faamarahu rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu amray marka waxaa kaloo laga qaadanaya qofku haddii xataa cudurdaar uu leeyahay ee madaxiisa uu cudurdaar dartii isaga xiira iyo cudur dartiis waxaa weeyaan fidyadu waa ku laazimaysaa wafii riwaayatin faamarahu rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga waxa uu faray an yudcima inuu quudiyo faraqan inuu bixiyo dembiil faraqu marka waxaa weeyaan waa dembiil saddex suus markaad deeqdo bayna sittatin lix miskiin dhexdood inuu ku qoodiyo aw amase yuhdiya inuu hadiyeeyo shaatan ri aw amase yasuuma alaaata ayaamin saddex maalmood inuu soomo ikhtiyaar waay marka waa kaa riwaayadana ikhtiyaar bay tilmaamtay baabu xurmati maka maka xurmadeediiba u baab yahay caddaynteedii xurmada ay magaalada maka ay leedahay can abi shurayxin khuwaylid bni camrin alkhusaaciyi alcadawiyi radia allahu canhu waxaa laga wariyey anahu qaala waxa uu yihi licamr bni saciid bni alcaas ayuu wuxuu ku yidhi wa huwa camarkaas oo walxaalu huwa isaga oo yabcahu dirayo albucuuha ergooyinkii ciidamadii kala dirayo ilaa makata maka u dirayo isagoo ciidamadii maka u dirayo ayaa waxa uu ku yidhi abuu shurayx baa dhahaya iidan lii ii idin ii fasax ayuha alamiiru amiirkaanow an uxaditaka inaan kuu sheego qowlan qowl qaama bihi rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka uu isla taagay alqada berrita oo kaleo min yowmi alfatxi maalintii maka la furtay berrideedii uu la istaagay inaan kuu sheego ma ii idmi kartaa buu yidhi taa marka waxaa laga qaadanayaa fiihi xusnu ladab aadaab wanaagsan in lagula khitaabo dadka akaabirtee waaweyn laa siyamaa kuma sii jirta muluugta boqorada iyo dadka marka yacni maqsuudkooda yacni iyo dadka maqsuudkoodu nasku ou khilaafaya nacam dadka noocaas oo kale si ay naska u waafaqaan in tartiib lagula had lagula khitaabo ayaa xadiidkan laga qaadanaya maxaa yeelay taas ayaa inuu aqbalo dadkana diinka isagiina maslaxo ah dadkiina maslaxo ah diinkana maslaxo ah taasaana inuu aqbalo u dhowaansho badan ayb dadka sideeda madaxdaana marka wax loo sheegayo waxaa fiican in sir wax loogu sheego oo iyaga inta loo tago loo naseexeeyo ee maaha in manaabirta iyo waxyaabaha laga shuhreeyo laga caayo maxaa yeelay maslaxana ma keenaysa dhib unbay sii kordhinaysaa o sii siyaadinaysaa ad adkaantu marka waxaa weeyaan sabab waxay u noqonaysaa marka inuu ninkan madaxdoo kale haddii lagu ad adkaado inuu isagiina intuu kaco ee uu madax adkaado dabadeedna uu dhibaato iyo shiddo iyo waxyaabaha uu la yimaado waayahay iidan lii iidin ayuha alamiiru an uxaditaka inaan kuu sheego qowlan qowl qaama bihi rasuulullahi nabiga uu isla taagay sala allahu alayh waali wasalam alqada berrito min yowmi alfatxi maalintii maka la furtay fasamicathu berri maalinkii maka la furtay berrideeda uu la istaagay fasamicathu udunaaya sida oo uhubuu ka hadlayaa marka fasamicathu waxaa maqlay udunaaya labadeedii dhagood baa maqleen wa wacaahu qalbii qalbigaygaa weeleeyey oo xifdiyey wa absarathu caynaaya labadeedii indhoodna way u jeeday xiina markii takallama bihi nebiga uu ku hadlay annahu xamid allah alloo ammaanay wa athnaa calayhi aad buu u faalleeyey u ammaanay uma qaala waxauu yidhi ina makata mako xaramaha allahu tacaala ilaahay baa xarimay walam yuxarimha annaasu dadka ma aanay xarimin taxriimkeeda maka in la xarimay in lagu dagaalamo in intihaag lagu sameeyo ilaahay baa taxriimkaa keenay oo xurmo u yeelay maka xadiidkii ka waran marka ibraahim baa maka xurmo u yeelay oo xarimay iyo kan see loo jamcinaya waxaa loo jamcinaya ibraahim xurmadeeda ayuu dadka u sheegay ee asalka waxaa weeyaan taxriimka alla unbaa xaggiisu ka imaanaya marka waxa uu yidhi walam yuxarimha annaasu dadka ma aanay xarimin falaa yaxilu limri'in qof uma xalaal aha qofkaasoo yu'minu billahi walyowmi alaakhiri alla ya aakhira rumeeyey an yasfika bihaa daman dhiig inuu ku daadiyo maka dhexdeeda walaa yacdida inuu gooyo bihaa iyada shajaratan geed uu ka jaro fa in axadun axad haddii tarakhasa uu ruksaysto biqitaali rasuulillahi rasuulka dagaalkii uu dagaalamay uu ku ruksaysto sala allahu alayh ali wasalam nebigaa ku dagaalamay hadduu yidhaahdo faquuluu dhaha in allaha alla qad adina lirasuulihi rasuulkiisa u idmay waa u idmay walam ya-dan lakum idinkasa idinma idmin wainamaa udina lii waa la ii idmay saacatan gelin oo min nahaarin maalinka ka mid ah anigana la ii idmay waqad caadad wayna soo laabatay xurmatuhaa xurmadeeda alyowma maanta ka xurmatihaa xurmadeeda bilamsi shalay oo kale faliyuballiq ha gaarsiiyo ashaahidu midka hadda jooga alqaa'iba ka maqan ha gaarsiiyo marka wuxuu leeya niyow anugu hadda waa joogayo waana kan aduu ma joogin laakiin waa kusoo gaarsiiyey sidaa ogow waxaa kaloo iyadana laga qaadanaya xurmada ay maka leedahay waxaa weeyaan waxaa ka mid a inaan dhiig lagu daadinin halkaa culimmada marka waxay ka hadlaan qof hadduu intuu wax soo dila maka soo gala ka war jumhuur ahlilcilmi waxay leeyiin waa la ciriirinaa qofkaas cuntadii iyo biyihii yaa laga jarayaa si uu isu soo dhiibo markuu isdhiibana inta laga bixiyaa lagu dilayaa marka qisaasti xagga saas saas ayaa looga oogayaa koox hadday intay isku aruursadaan oo buqaad ah oo imaamkii masalan ku baxday halka hadday isku aruursadaan dagaal ka wadaan see la yeelaya iyada jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihin iyagu marka waa lala dagaalamaya buqaadda waa lala dagaalama maawardi saasuu soo raraya maxaa yeelay si kale haddaan baqyigooda lagu celin karin waa lala dagaalamaya maxaa yeelay qitaalu lbuqaa waa min xuquuq illaahi waay xuquuqda allana laga hormarin maayo wax kale saasay dhahayaan culamada qaarkood qaarna waa la ciriirinaya aduu haddii si kale un loo xallin karo in si kale loo xallin haddii laga fursan waayona marka in lagu dagaalami karo yaa jumhuurtu marka saasay leeyihiin wixii xaq alla ah subxaanahu watacaala aaduuna marka imaamu shaafici arrintaa uga sii hadlan laakiin ibnu daqiil ciid aada buu u tacqiibiyey nacam xadiidku wuxuu tilmaamayaa waxaa weeyaan waxaa ku jirto nakiratun fii siyaaqi nafyi oo cumuum tusayso ayb nacam oo fain axadu tarakasa biqitaali rasuuli illahi sal ly slam faquluu ina allaha qad adina lirasuulihi walam ya'dan lakum wainamaa udina lisaacata min nahaari waqad caadat xurmatuha alyowma ka xurmatiha bilamsi sidaaba marka nebiga sala marka waa laga reebay dadkii marka maka xurmada ayaa loo yeelay waxaa kaloo la reebay in lagu daadiyo iyo in geedkeeda in la gooyo qodax xataa ha ahaada geedkaas geedka la jaraayana culammada waxay ka hadlaan geedka la jarayo makan dadku abuurtayaa mase midka iskiis u baxo ahlucilmiga waxay u badan yihin midka iskiis u baxo amaa geeduhu dadku ay abuurtaan ee waa la jaran karaa sidaa bay dhahayaan fain axadun axad haddii tarakasa biqitaali rasuulillahi rasuulka sal ly slam dagaalkiisa uu ku ruqsaysto faquluu in allaha qad adina lirasuulihi walam ya'dan lakum alla rasuulkiisa waa u idmay idinkas idinma idmin wainamaa udina lii saacatan gelin baa la ii idmay min nahaarin maalinta ka mid ah oo maalin ah waqad caadat xurmatuhaa xurmadeedii way soo laabatay alyowma maanta ka xurmatihaa bilamsi xurmadeedii shalay oo kale falyubaliq ishaahidu lghaa'iba kan hadda goobjooga ah midka maqani ha gaarsiiyo faqiila liabi shurayx abi shurayx baa waxaa lagu yidhi maa qaala laka muxuu ku yidhi qaala waxa uu yidhi marka waxaa weeyaan dadka in lagala waxaa laga qaadanaya xadiidka sidoo kale dadka in lagala hadlo shayga ay markaas baahida u qabaan iyo shayga ay markaas munkarka ay ku sugan yihiin in markaa laga waamiyo ninkaan ciidan buu maka u dira cabdullahi bnu zubayr la dagaalamo halkaa buu dagaal ka oogayaa markaasuu ka celinayaa marka muxuu ku yidhi baa layidhi qaala waxau yidhi ana aclamu bidalika aniga ayaa kaga aqoon badan arrintaas ninka adiga kaaga aqoon badan iyo abaa shureyx abuu shureyxow saxaabigii buu sidaa ku leeyahay nacam anaa kaaga aqoon badan buu yidhi ina alxarama xaramku laa yuciidu ma magan geliyo caasiyan mid caasi ah walaa faaran iyo mid la soo cararay bidamin dhiig iyo walaa faaran mid la soo cararay bikharibatin tuugo waxa uu soo dhacay biliiliqon in la soo cararayo xaramka la soo galay xaramka ma magangeliyo ayuu yidhi mas'aladii uu ka hadlayo abuu shurayx iyo ninkan waxa uu ka hadlayo isku shuqul ma ah abuu shurayx ma dhihin xaramku tuugo uu magangelinaya ma dhihin ma ogtahay marka walidaalika daa'iman dadka yacni dooda ku xeel fogaado oo baatil inay iska banaystaan iska jecel waxaa weeyaan marka meel lagala hadlo meel kaley u boodaan walaa faaran mid la soo carara bikharibatin nacam alkharibatu bilqaa'i lmucjamati waraa'i lmuhmalati ayaa la akriyay qiila alkhiyaanatu baa la yidhi waqiila albaliyatu balada waqiila atuhmatu waa la yidhi wa asluhaa asalkeedana min sariqati libili geela xadidiisa waa qaala shaaciru waxau yihi walkhaaribu lisu yuxibu lkhaariba khaaribka tuugga ah geela dhacee tuugga ah wuxuu jecel yahay mi isaga lamida gabaybii markuu jirta tuugga weliba waxaa lagu magacaabaa khaaribku wa huwa allisu lmufsidu fi lardi waa tuugga dhulka fasaadiya waa dadka shuftada ah nacam geela dhaco taabuu marka ugu jawaaba hadda cabdullahi bnu zubayr bay la dagaalamayan cabdullahi bnu zubayr nin hadda wax soo dhacayna ma aha nin dhiig la soo cararayna ma aha marka waxaan aada sheegayso meesha aada u wadda ma ahan waay nacam ayb waxaan aada isu gelinaysa garka aada u gelinaysaa waxaan aada sheegaysa iyo meesha aada u waddo niyo waa kala duwan yihiin baa meesha ku jirta nacam arrinkan kaala hadlayna iyo midaad adigu keensatayna wax isle ma aha waa laba waxoo kala duwan wacan cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam waxau yihi yowma fatxi maka maalintii maka la furtay laa hijrata hijra ma jirta bacda alfatxi furashadii maka ka gadaale walaakin jihaadun jihaad baa jira iyo waniyatun iyo niyo jihaad iyo niyo wanaagsan oo jihaad loogama dan leeyahay amase walaakin jihaadun baa jira iyo waniyatun niyo khaalis oo saafi oo alla saafi u ah waidastunfirtum haddii la idinka bixi dalbo oo imaamka uu idinka bixi dalbo ciidan ou bixiyo baxa idin yiraahdo dagaal aadoo maka ka baxa fanfiruu socda oo baxa halkan waxaa laga qaadanayaa laa hijrata bacda alfatxi furashada maka kadib hijra ma jirta maxaa yeelay daar islaamay noqotay mako daar islaamna lagama hijrooday daar kufri baa laga hijroodaa ayb daarta kufrigaana waxaa weeyaan waa daarta axkaamta islaamka mumakan qofka uusan ku ahayn oo suuragal aanay ugu ahayn ayb taa weeyaan oo aan lama haalibka dadka u badanna axkaamta haalibka ee ka socotaan axkaamulkufri ay tahay daarul islaamna waxaa weeyaan daarta axkaamta haalibka ka ah ay tahay axkaamul islaam isla markaana dadkeeduna ay muslimiin u badan yihiin acmaashooda diinigaana xor ay u yihiin oy axkaamtii daahir ay ka tahay shacaairtii ay ka muuqanayso ayb marka hijradaa go-day macnaheedu maahano hijra weligeed waa jiraysaa intay daarul kufri iyo daarul islaam kala jiraan laakiin midda maka weeyaan midda la sheegaya sababtuna maka daarul islaam bay noqotay saas baan looga hijrooneynin culamada qaar waxay yidhahdaan waxaa laga qaatay halkan weligeed inaysan mako daar gaalo weligeed inaynan noqonaynin weligeed inay daarul islaam ahaanayso ayaa laga qaadanaya maxaa yidhaha nebigu maba laga hijroonayo uu yidhi walaakin jihaadun jihaad ayaa ahaaday jihaad waa looga bixi karaa waniyatun iyo niyo waa looga bixi karaa markaa mako waida stunfirtum jihaad iyo niyo ay ahaatay waida stunfirtum haddii bixid la idinka dalbo ay ida stanfarakum limaamu imaamku hadduu idinku qoro dagaal waay oo baxa uu idin yidhaahdo fanfiruu waana meelaha jihaadka uu farducaynka ku noqday kamid tahay meeshaan ayb jihaadkii marka waxaa weyaan hadduu imaamkii kugu dhigo ou kugu qoro qofkii marka waa baxaya ayb nacam jihaadka alabiga marka weerarka ee gaalada la weeraraya ma suurageli kara biduuni imaam maxaa qaa-id la-aan maba suurageli kara iyo imaam la-aan laakiin jihaadu dafcigii ummaddii lababa waa laga rabaa inay ayagu imaamna samaystaan mas-uul inay u samaystaan dagaalka adeecaanna mas-uulkaas xaalatu furqa hadday dadka ku jiraan xaaladahan oo kale cadowgiina calooshooda oo ku jiro lababa waajibay ku tahay inay midoobaan inay jihaadaan labada waajibay ku tahay marka maaha in la yidhaahdo jihaadkii annaga waa naga dhacay sababta waa maxay de ummadiyaaba tafaruq ummadiyaa kala tagsan de waxaa weeyaan tafaruqa wuxuu kaaga taqsiir adiga kaa ahu ku yimid waajibkaasna taqsiirkaasna inaad buuxiso daboosho waa lagaa rabaa kan yani jihaadkan kugu waajibana waa lagaa rabaa saad u gudan lahayd ama maal ku jihaadaya ama naf ku jihaadaya nacam ayb marka taasaa qofka waxaa weeyaan in marka labadaa waajib midna midka kale u dayacmi maayo waayahay wa qaala yowma fatxi maka marka shiicada iyagu waxay qabaan imaam muntadharoo la suganaayo marku soo baxo unin jihaad la jihaadayo xataa midka dafciga difaaca walidaalika waxay yidhaahdeen sheikhulislaam ibnu taymiya waxuu tilmaamaa mid shiicada shuyuukhdooda kamid ah waxaa la yidhi nin reebaadiya u yimid markaasuu yidhi haddii guriga inta laygu soo galaa nin uu idhacayo hawaanta iga kufsanayo maalka iga qaadanayo idilayo miska difaaci karaa maya buu yidhi intuu imaamka ka yimaado markaasuu wuxuu yidhi ashhadu calaa ana hadacalaa ana hada almadhab madhabu najas waxaan markhaati ka ayr madhabkan aada aaminsan tahay madhab najaasa inuu yahay wax ka jira aanay jirin soo ma garanin waayahay wa qaala yowma fatxi maka maalintii maka la furtay waxau yidhi ina hada lbalada beledkan xaramahu llahu ilaahay baa xarimay xurumo u yeelay yowma khalaqa samaawaati waalarda dhul iyo cir marku ciraryaalo iyo dhul markuu abuuray fa huwa isagu xaraamu weeyaan bixurmat illahi ilahay xurmadiisa u xaaraam ku yahay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha wainahu isagu lam yaxila alqitaalu dagaal ma xalaal noqonin fiihi dhexdiisa lagu dagaalamaa liaxadin uma xalaal noqonin qablii aniga hortay walam yaxila lii iima xalaal noqonin anigana ilaa saacatan saacad mooyaane min nahaarin maalin gelinkeed ka mid ah waxaa laga qaadanayaa maka in lagu furtay xoog in lagu furtay mako shaafici isagu wuxuu qabaa maka in sulxi lagu furtay laakiin in xoog lagu furtaa raajixa xadiidkana taasuu tusaya maadaama nebiga dagaal loo ruqsiyey oo ku dagaalamay taa marka waxaa weeyaan maxaa guryaheeda nebiga uu qeybi waayey haddaanay sulxi ahayn wuxuu leeyahy maxaa guryaheeda loo dadka loogu qeybin waayo dagaalka dagaalamaya laakiin taa hadda imaamka maslaxadeeda garan kara imaamkaa ikhtiyaar u leh taa iyada wainahu lam yaxila alqitaalu fiihi liaxadin qablihi uma xalaal aha walam yaxila lii ilaa saacata min nahaarin fahuwa xaraamu weeyaan bixurmati illahi ilaa yowmi alqiyaama laa yucdadu shawkuhu qodaxdiisa lama jaro haddaan qodaxdiisa la goynaynin qodaxdii wax dhibaysay de waxaan wax dhibaynin waa min baabi owlaa laa yucdadu lama gooyo shawkuhu qodaxdiisa lama jebiyo lama gooyo walaa yunafaru lama didiyo sayduhu ugaarkiisa walaa yaltaqidu luqaatatahu baadideedana ma qaato ilaa man axad mooyaane carafaha iyagoo hinaayo litamalluq looma qaato in la milkiyo baadida xaramka looma qaato walaa yuqtalaa lama gooyo khalaahu yani xawskiisana lama jaro faqaala alcabaasu cabaas waxau yihi yaa rasuula allah ila lidkhira geedka idkhirka mooyaane fa inahu isagu liqaynihim buu ahaaday liqaynihim tumaalkooda ayaa ayuu usugnaaday oo ninka yacni midka tumaalka ayaa dabka inta cawskaa inta soo ururiyo ayuu dabka dhigaayo shitaa xaaba ahaan u shitaa wa buyuutihim guryahooda guryahana waa saartaanoo saqaf bay ka dhigtaan fa qaala waxau yidhi ila lidkhira geedka idkhirka mooyaane waalqaynu alxadaadu waa midka birta tumee tumaalka ah halkan marka ila lidkhira waxaa laga qaadanaya masale usuuli oo masaladaa waxa ay tahay istihnaha waxaa la ogyahay inuu mukhasisaadka mutasilkaa inuu ka mid yahay waxaana la shardiyaa inuu kalaamka ku xiriiro halkan laakiin sida cad waxaa weeyaan ila lidkhira gadaalow nebiga ka sheegay warkii hore lama socoto laakiinse waxaa weeyaan de waxaa weeyaan itisaalku wuxuu ku xiran yahay curfiga hadda halkan oo kale yani ila lidkhira in warkii hore ay la socoto waa la iska garan karaa naam ayb waxaa dhigaataa markadaas nacam ayb baabu maa yajuusu qatluhu dilkiisu waxa uu banaan yahay caddayntiisiiba u baab yahay maxaa la dili karaa can caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyay ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama qaal khamsun shan min adawaabi ka mid a xoola waxyaabaha dhulka ku socda kulluhuna dhammaantood faasiqun weeyaan waa kuwo yani wax dhibo faasiq yani waxaa loogu tilmaamay waxbay dhibaan ee hadda iyagu daaca ay ka tageen oo mukalafiin ay ku ahayn ma jirin yuqtalna waa la dilaa filxarami baa lagu dilaa xaramka alguraabu tukaha walxidaatu dafada walcaqrabu dibqallaaca walfaaratu dooliga iyo walkalbulcaquuru eyga boqnogooyaha ah walimuslimin yuqtalu hamsun shan waa la dilaa fawaasiqu ah faasiqyaalo ah shantaasoo fawaasiqu ah filxilli iyo walxaramiba waa lagu dilaa shantan marka ma la gudbin karaayo wax kaloo la dili karoon shantaan ahaynma ma jiraan haah waa ciladaa la fiirinayaayo cilada la milicsanayaa marka laba ayay culimmada ku kala tilmaamaan waxyaabahan waxaa loo dilayaa shaafici waxaa laga soo naqliyey kownuhu inaan la cunin imaamu maaligna wuxuu le maya ee cilladu waa iidaha iyo dhibka ay wax dhibaan waa cillada iidahana saxa nacam inay wax dhibaan maxaa yeele kulluhuna faasiqu ama fawaasiqu yani waxa faasiq waxaa loogu tilmaamaya waxbay dhibayaan nacam cillaha cilladaasaa dhow in lagu cileeyo haddii cilladaa marka lagu cileeyo wax kasta oo wax dhibo ee adiga markaas duulaan kugu soo ah waa iska celin kartaa xaramkaba aada joogtide baabu dukhuuli makata maka gelitaankeeda buu u baab yahay aadaabteeda iyo wax kusoo arooray wagayrihi iyo keyrkii can anas bni malikin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama nabiga dakhala makata maka ayuu gala caama alfatxi sanadkii maka la furtay wa calaa ra'sihi madaxiisana almikfaru koofi bireed ay ku sugnayd ay ahayd falamaa nasacahu markuu siibay jaahu rajulu nin baa u yimid faqaala waxa uu yidhi ibnu khatal ninka ibnu khatal layidhaha mutacalliqun mi wuxuu ku dhegan yahay biastaari lkacbati kacbada daahyadeeda faqaala waxa uu yidhi iqtuluuhu dila gaaladii kale oo layska dhaafay kan maxaa dila loo leeyahay kufribow dheeraay gaalada kale waa maxa nebigu cay jiray sala allahu alayh ali wasalam marka gaalada carabka dheer ee nebiga cayso waa ka duwan yihiin gaalka aan nebiga caynin soo ma garanin xataa hadday haween tahay wax nebiga caynayo ma la iyadoo la ogyahay inaan haween la dilin hadday nebiga cayso waa la dilayaa nacam maxaa yeele waa waa xadgudub aad iyo aada u weyn weyaan masalada marka nebiga cayadiisa iyo axkaamteeda ku saabsanna saari bn masluul calaa shaatimi rasuul ayaa sheikh lislaam ibnu taymiya ku faahfaahaya maka ayuu nebigu soo gala waa calaa ra'sihi lmikfar xadiidkan waxay yidhaahdeen maaligaa la gooni noqday dheheen cid kaloo werisay malaha laakiin ibnu lcarabi almaliki ibnu lcarabi almaliki abu bakr waxa uu leeyahay xadiidkan maalik lama gooni noqona kow iyo toban dariiq buu ku yimid mufrad ma aha xadiidkan xadiid fardi ah ma ahana ujeedaa markaasay qaarkood waxay yidhahdeen soo bixi bay dhankeen duruqdaas markaasu isagana ma keenin walidaalika marka waxay dhaheen waa ka badbadays wixiisa wax jira ma aha ma haayo alxaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhi kow iyo tobankii dariiqa uu sheegay xadiidka waa kusoo arooray saddex dariiqna waa ku siyaadiyey buu yidhi fatxiguuna ku sheegay iyo kitaabkiisa annukat calaa kitaab ibni salax waxaana laga yaabaa buu yidhi abubakar ibnulcarabi inuu sidaa u yeelayo ugaga tegayba madax adeega markay ku badiyeen inuu isaguna kala bakiilaya baaba dhici kartu yidhi marka abubakar ibnulcarabi waa toosnaa buu yidhi laakiin waxaa la dhihi karaa dariiq saxiix ah kuma imaanin ilaa can dariiqi maalik mooyaane taasaa saxa haddii la yidhaha laakiin cumuuman daciif iyo daciif iyo iyo dariiq yacni dacfi ku jiray iyo mid aan dacfi ku jirinba kuma imaanin haddii la yidhaha waa khalad abubakar ibnulcarabi baa toosan haddii sidaa marka la yidhaha calaa kulli xaal tafarudu maaligna hadda wax dhibaataa ma keenayo ayb marka wuxuu yidhi wacalaa ra'sihi lmiqfar ayuu galay falamaa nazacahu jaahu rajulun baa u yimid faqaala wuxuu yihi ibnu khadl mutacaliqun biastaari lkacbati faqaala iqtuluuhu dila buu yidhi waxaa laga qaadanayaa maka in la geli karo qofka asagoon muxrim ahayn sababtoo nebiga haddii koofi biraad madaxa ugu jirto muxrim ma aha oo maxramana soo ma garanin marka waxaa laga qaadanayaa halkaas inay bannaan tahay mako niy niyo xaj ama niyo cumro la-aanteed in la geli karo mako culamada qaaraa qabaan laabudda qofka asagoon muxrim ahayn maka ma soo geli karo wacan cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalam dakhala makata maka ayuu soo galay min kada ayuu kasoo galay kada min athaniyati alculyaa haniyada sare haniya waxaa la yidhaha meesha yacni buurta ay ka kala jeexan tahay wadiiqada yar iyo waddada yar ay ka marto allatii midaasoo bilbadxaa badxaa ah wa kharaja nebigu wou baxay min athaniyati suflaa bou ka baxay haniyatu suflaa bou ka baxay haniyatu suflaa waxaa loo yaqaanaa kuda kuda ayaa la yidhaha kuda marka kadaa ayuu kasoo galay bilmaddi weeyaan kudana waa ka baxay soma kasi kuday iyadana waa jirtaa waa meel kale wa can cabdillahi bni cumarka waxaa laga qaadanaya maka in marka meeshaa laga soo galo weliba nebigeedii tuwa ayuu baryi jir ayuu baryey maalin buu soo galay mako marka maka in maalin lasoo gala miyaa mase habeen waa lasoo geli karaa cumratuljiciraana cumradii la dhihi jiray ee qaswatu xunayn ka dambeysay nebigu wuxuu soo galay isagoo habeenuu soo galay intuu cumraystay habeennimo ayuu haddana laabtay dadka xataa ma ogaanin qaar badan oo ka mid ah waxaa laga qaatay halkaa marka inay bannaan tahay in habeen maka lasoo galo nasaa-ina macno noocaasoo kaleu baabaysanayaa laakiin nebigu maalin ayuu badanaa geli jiray wuxuusaa u yeeli jiray axkaamta si loo arko axkaamtiisa maadaama isaga lagu dayanayo adiga haddaan lagugu dayanaynin habeen gal haddaad doonto haddaad doontana maalin gal soo ma garan wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma qaala dakhala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu galay albeyta kacbadiibuu dhex galay beytkiibuu dhexdiisa galay wa usaamatu bnu zayd isaga iyo usaamatu bnu zayd iyo bilaalun iyo cuhmaanu bnu dalxa cuhmaanu bnu dalxa waa ninkii furaha kacbada haayey xajamatu lkacba ayuu ahaa faaqlaquu calayhim albaaba albaabkii bay dusha ka xirteen faaqlaquu calayhim waxay xireen albaaba albaabkay korkooda ku xireen falamaa fataxuu markay fureen kuntu waxaan ahay awala man walaja qofkii ugu horreeyo galay bal si uu ogaado sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshaa waxa uu ku sameeyey falaqiitu bilaalan baan la kulmay fasa'altuhu waxaan su-aalay hal sallaa fiihi rasuulullahi sala allahu alayh wali wasalam nabiga ma ku tukaday qaala nacam buu yidhi haah bayna alcamuudeyni alyamaaniyeyni buu ku tukaday labada tiire yamaaniga dhexdooda ayuu ku tukaday waxaa laga qaadanayaa kacbada dhexdeeda in lagu tukan karo bacdi alculamaa baan ogoleynay waxay leeyihiin kacbada dhexdeeda haddii lagu tukado qeyb kacbadii ka mida ayaa dhabarkaaga marayso laakiin wax dhibaataa ma laha maxaa yeele ha martee laakiin qeyb unse uma jeedid kacbada marka nebigu hadduu ku tukada marka waa inay banaan tahay marka labada tiir dhexdoodana waa ku tukado nebiga keligiisba u ahaa dabcan imaam bau noqonaya ama keligiis bau tukaday halkaa marka waxaa laga qaadanaya marka qofka keligiis markuu yahay ama imaam uu yahay laba tiir dhexdood waa ku tukan karaa laakiin ma'muumiin inay tiirarka dhexdooda ku saftaan ma aha wacan cumara radia allahu canhu anahu jaa ila alxajari buu yimid alaswadi xajarulaswadkii buu yimid faqabalahu waa dhunkaday wa qaala waxa uu yidhi innii anigu la aclamu waan ogahay annaka xajarun dhagax inaad tahay maadaama dadkii ay ku dhawaayeen dhagax caabud ayuu rabaa inuu arrintaa ka waaniyo cumuumanna dhagax inuusan waxba taraynin inuu u sheego laa waa ku ogahay buu yidhi inaad dhagax tahay laa taduru waxba inaadan dhibin walaa tanfacu inaadan waxba anficin kan ku caabudinna waxba kama dhibi kartid midka ku caabudana waxaa u tari karta ma laha walowlaa haddii lalaayaha walowlaa anii aniga haddii lalaayaha ra-aytu nabiya nabiga inaan walowlaa haddii lalaayaha anii anigu ra-aytu nabiya sala allahu caleyh waali wasalam nabiga inaan arkay yuqabilka isagoo ku dhunkanaya haddii lalayahay oo aanay jiri lahayn maa qabaltuka kuma dhunkadeen marka halkaa waxaa laga qaadanaya marka xajirul aswadka in la dhunkadaa inay sunno tahay oo nebiga loogaga dayday waxa loo dhunkanayana inay nebiga ku dayasho lagu dayanaya ay tahay waxaa laga qaadanayaa dhagaxa inaan la caabudaynin oo macno ku jiro hadda lagu caabudo ama uu yacnii aan ahayn inuu nebiga u dhunkaday macno aan taa ahayn inaan loo dhunkanaynin ayb xajar dhulka kor saaran ee la dhunkado kaasaa unka jira ruknulyamanigana xajar in la istilaamo la wadaagaa in la taabto ruknulyamaniga kacbadu waa afar tiir ruknulyamaniga xajarul aswadka waa tiir xajarkii baa ku dhex jira waa wareeganayaa qofka tiirka lagu arkayaa tiirka labaad waa wareeganayaa midka saddexaad kan labaad iyo kaas saddexaad lama taabto lama dhunkado korun baa laga maraa waa soo wareeganayaa tiirkii afaraad buu ku imaanayaa ruknulyamaanigii waa kaas ruknulyamaaniga baa la taabtaa un bis lama dhunkada asagana ayib marka labadan culimmadu waxay yidhahdeen waxaa loo midna loo dhunkanaa midna loo taabanaya waxay tahay waa qawaaciddii nebi ibraahim aasaaskii nebi ibraahim labada kale laakiin ma aha aasaaskii nebi ibraahim maxaa yeele kacbada markay marbaa daadadka intay kusoo rogmadeynay ayay inay dhisaan damceen waagii jaahiliyada yani kufaaru maka waxay isku dhaarsadeen marka inaynan keenin oynan ku darin oo kacbada lagu dhisin ilaa maal xalaala mooyaane nafaqadii marka waxay ku go-day meesha labada tiir oo dambe ay taagan yihiin hadda walidaalika marka waa soo wareejiyeen meesha uu aasaaska ibraahim labada kale meeshuu ku yaalay waxay indaabi u sameeyeen xijru ismaaciila layidha dawaafka lama galo marka la dawaafay sababtoo nin kacbada ku dhex jiraad noqonaysaa haddaad dhex gasho oo kacbadii ma aadan dawaafin markaas marka wuxuu yidhi nacam marka xajarku isaga marka waa kaawaala dhunkasha ayuu leeyahay haddaad awoodi karin inaad ul ku gacanta ku taabato dhunkato haddaad awoodi karin ul inaad ku taabato aad dhunkato intaa haddaadan awoodin inaad ishaarto bis wacan cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala waxau yihi lamaa qadima rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nebigu markuu soo galay o asxaabuhu iyo asxaabtiisa makata maka markay soo galeen faqaala almushrikuuna mushrikiintii waxay yidhaahdeen inahu yaqdamu waxaa soo gelayo calaykum idinka korkiina waxaa idiin soo gelaya qowmun qolo wahanatum ay daciifisay xumaa yarib yarib magaalada madiinay ka wadaane madiino qandhadeeda dad ay daciifisay baa idiin soo gelayo waa cumratu lqadaa bay ahayd markaan sulxulxudaybiya markuu nebiga gaalada la galay waa tii lagu heshiiyey in sanadkaas uu iska laabto sanada dambe markaa saddex maalmood inuu soo galo hubna uunan kusoo gelin cumraystana cumradaas cumratulqadaa baa la dhihi jiray afar cumrou nebigu cumraystay cumradii xudaybiye ee laga sharay ee laga manciyey waa cumro iyada laftirkeeda cumratulqadaa oo ka dambeysay cumratuljiciraana oo xunayn gadaashiis ahayd markii maka u furtay ka gadaale iyo cumratu cumradii ku jirtay xajkiisii ku dhex jirtay afartaa cumro ayuu sameeyey marka cumrat lqadaa weeyaana dad baa idiin imaan doono xumaa yarib ay daciifisay oo qandhadii reer qandhadii madiine ay taag daraysiisay fa amarahu nabiyu nabiga wuxuu amray sala allahu alayh ali wasalam an yarmuluu inay rucleeyaan alashwaad athalaatata saddexda shawd saddexda yacnii dawaafe ugu horeyso wa an yamshuu inay socdaan maa bayna aruknayni labada rukni ruknulyamaaniga iyo xajarul aswadka inay ayagu aanay ordinoo socod ku maraan rucleyn aanay samaynin walam yamnachum kama kama mancinina uma diidin an yarmuluu inay rucleeyaan alashwaada kullahaa dawaafyada oo dhan ila alibqaau calayhim uturid ay u turayaan ma ahani wax kale kama aanay mancinin xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa in la rucleeyo saddexda dawaafi hore toddoba weeyaan dawaafku saddexda hore waa la rucleynayaa laakiin xadiidkan wuxuu wataa marka lasoo gaaro ruknulyamaaniga iyo xajarul aswadka inta udhexaysa waa la joojinaya waa la socod baa iyaga lagu marayaa laakiin xadiid waxaa imaan doona xajkiisii inuu wada rucleeyo dhammaanba marka in la rucleeyo weyan dhammaan sunnadu saasa xoog badan waxaa kaloo iyadana xadiidkan la dhihi karaa maadaama sabab uu ku yimid oo nimankaa dhoolla tus la sameynayay waa rucleynayeen garabkan midigna waa muujinayeen idibaac bay sameynayeen ee hadda gaalo la tusaayo maka ma joogtay haddii layska daayo ka waran cumara arrintaas damcay haddana waa ka joogay wuxuu uga joogay sunnada nebiga si kastaba ha ku timaada in lasii wado faa-iidada ku jirtaa waa maxay in la xusuusto waqaaicdii salafka in la xasuustaa ku jirta waana faa-iidada maslaxa ku jirta ayb walidalika ilaa iyo hadda saasaa loo sunneeyaa wacan cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala waxau yihi ra-aytu rasuula allahi baan arkay sala allahu alayh wali wasalama xiina markii yaqdamu makata maka uu soo gelayay idastalama rukna rukniga hadduu taabtay alaswada madoobaa xajarulaswadkii awala maa yaduufu marka ugu horreeyo dawaafayo yaqubu waa ruclaynaya halaaata ashwaatin saddexda wareegay ugu horeysa saddexda dawaaf waa waree waa ruclaynaya nabiga sal l slam wacan cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala daafa nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wau dawaafay fii xajati lwadaaci xajatu lwadaaci calaa baciirin buu ku dawaafay rati korkiisa marka adood gaadiid saaranoo rati inaad ku dawaafi kartaa laga qaadanaya waxaa marka halkaan marka nebigu sababta u yaala waa maxay yaa fadli badanse socod in lagu dawaafaa fadli badan laakiin nebiga macno kale ayuu gaadiidka u korayo si ay dadka acmaashiisa u arkaan ile aduu gaadiid saaran yahay nin walbaa waa arkayaa moogtahay marka maslaxadaas baa marka fii xaqihi u fadli badan asaga laakiin annaga socodkaa noo fadli badnaanaya yastalimu rukna ay ama qofka xanuunsanayana da dabcan waa gaadiid waa raaci waa kori karaa waxaa laga qaadanayaa xadiidkan nebiga caleyhi salaatu wasalaam gaadiid rati unbuu hashiisii unbuu ku dawaafayay de hasha saxaradeeda iyo yacni digadeeda ama kaadideeda inaanay inay daahir tahay oo maa yukalu laxmuhu inay najaas aanay ahayn waxyaabaha marka iyada kasoo baxo fadalaadkeeda ee sababtana waxa ay tahay dee hashaani waa xayawaan waa iska kaadinaysaa markay doonto hadday doontana waa digaynaysaa maca dalika masaajidkiina waa lasoo geliyey masaajidkana wax aan xataa najaas ahayn oo laga nadiifiyay xaakadii buu nebiga ka nadiifiyey haddaanay kan marka ay najaas haddaanay najaas nebigu waa ka dheerayn lahaa hadday najaas tahay taana waa laga qaataa bacdi alculamaa baa waxay dhahaan nebigay khaas ku tahayoo hashiisa hal tababaranoo iyadoo aan masjidkii aan ku digaynaynin waayo taas laakiin waa ra'yi waayo hal waa hal ta nebiga ha ahaato keyrkeed ha ahaato waxma kala garanayso masaajidka keyrkii ma kala garan karta naa taa iyadu waa baciid ilaa un wax danasna ma hayn oo hadda ka hasha nebiga iyo halaha kala kala gedinayo masalada ku kala gedinayo ayb ayb marka wuxuu yihi daafa nabiyu sala allahu alayh wali wasalam fii xajati lwadaaci calaa baciira rati korkiibuu ku dawaafay yastalimu rukna xaal ou istilaamayo isagoo taabanayo alrukna xajarul aswadkii bimixjanin oo ku taabanayo ulbakoorada mixjan waxaa weye waa usha afka kasoo qaroofan oo kasoo laaban waa bakooradda marka waxaa marka in ul lagu taaban karo wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma qaala waxau yihi lam ara nabiya ma aanan arkin nabiga sala allahu alayh wali wasalam yastalimu isagoo taabanaya min albeyti beytka ila aruknayni alyamaaniyeyni labada rukni ee yamaaniyeenka ah waa xajaru laswadka iyo midka ruknulyamaaniga loo yaqaano labada kale waxaa layihaha shaamiyeyn aa layihaha shaamiyeenka xijriga dhankooda xigaan ma taaban jirin nabiga sal ly slam taa marka maxaa laga qaadanayaa sunnada inay tahay in laga tago wixii nebiga uu ka tegey labadan maadaama taabashadoodu nebigu uu ka tegay waa laga tegayaa iyaguna oo saasaa nebiga looga dayanayaa qaar culimmada salafka ka mid ah mucaawiya oo kale ayaa wuxuu dhihi jiray laysa fi lbeyti shay-un mahjuur kacbada kuma taallo dhihi jiray wax laga hijroodo laga tago intuu ibnu cabaas u sheegay ayuu wuxuu yihi laysa fi lbeyti shay-un mahjuur kacbada beytka wax la dhaafaya meel walbaa la taabanaya markaase waxaa laga yaabaa danas ahaan inuuna ibnu cabaas ugu sheegin marka uu is yiri waa ijtihaadka ibnu cabaas binaan calaa dalika marka uu sidaa u yiri imaamu shaafici baa laakiin wuxuu yidhi de waa saxuu yidhi beytka meel laga hijroonaa male maba ka hijroonaynuu yidhi sababta waaba isagoo dhan baanba dawaafaynaa korkiisaan ku dawaafaynaa buu yidhi xaggeen ka hijrooni marka walaakin natabicu sunnata ficlan wa tarkan buu yidhi laakiin nebiga sunnadiisaan raacaynaa ficlan wa tarkan wixii uu sameeyeyna waa samaynaynaa wuxuu ka tegeyna waa ka haraynaa oo waa ka tegaynaa sidaa buu yidhi baabu tamatuci tamatucii buu u baab yahay xajka saddex qaab baa loo xajiyaa wujuuhu lixraam waa saddex qaab qaab waxaa weeyaan kow qaab waxaa weeyaan tamatuc tamatucu waxaa weeyaan qofku inuu bilaha xajka cumro inuu xirto marka hore cumraysto xalaaloobo qof caadiya oo kusoo laabto maalinka sideedaad la gaaro bisha dulxijana inuu markaa xaj xarmado xajki aado ila xajku markaasuu bilaabmayaaye wejka labaad waxaa weeyaan waa qiraan ayaa leeraa qiraankuna waxa uu yahay qofku inuu xajki iyo cumradii isku daro labayka xajatan wa cumratan inuu yidhaahdo bis markaa kacwadii buu imaanayaa dawaaf iyo sacyi buu samaynayaa tinta ma taabanayo halkaasu dharkiisa cadbaaqi ku ahaanaya mana xalaaloobaya ilaa xajka laga gaaro markaasuu xajkiibuu gudanayaa maalinta tobnaadka ayuu xalaaloobayaa markuu dhagaxda tuurto qiraan baa la yidhaha acmaashii xajka iyo cumradii buu isdhexgelinayaa tan saddexaad waxaa la yidhaha ifraad ifraadku waxaa weyan xaj cumrow gaar xaj gaara buu xajinayaa marka hore markuu xajka dhamaystaa haddana cumro gaara ayuu soo samaynayaa saddexdooda kee fadli badan culimmada aada isugu khilaafaan laakiin mid kasta ictibaar buu ku fadli badan yahay ninkii xoolo wado oo gurigiisa xoolo kasoo kaxeeya qiraankaa u fadli badan ninkii aan xoolo wadin rabana inuu hal safar xajkiisa iyo cumradiisa ku guto tamatuca u fadli badan ninkii raba inuu laba safar ku guto xajkana gaar ugu safro gurigiisa u laabto haddana soo safro cumradii usoo safro isla sanadka ama yani waqtigaas kaa isaga ifraadka u fadli badan maxaa yeele mashaqo badan baa ku jirta ajri badan buu helayaa saasaana ibnu taymiya raximah llahu tacaala u dhahaa zamankan laakiin badanaa dadka xajiya nin xoolo gurigiisa kasoo kaxeeyaa male nin laba safar inuu gala rabaa male tamatuca marka u fadli badan dadka waayahay saddexda hab baa marka lagu xajiya saddexda habna waa banaan tahay in lagu xajiyo nacam can abi jamrata waxaa laga wariyey nasr bn abdnasr bn nasr bni cimrani nasr bni cimraan adubaciy qaala waxauu yihi sa'altu bna cabaasin baan su-aalay can ilmutcati tamatuci baan weydiiyey faamaranii bihaa waa i amray wasa'altuhu waxaan su-aalay can ilhadyi baan weydiiyey hadyiga marka ninkii mutamatica ee ninka qaarinka ah labadaa hab u xajiyo qolada u xajiso hadyiba ayaga laga rabaa neef bay qalayaan faqaala waxa uu yidhi hadyiga fiihi jazuurun weeyaan fiihi dhacdiisa waxaa ah jazuurun baa ah hal aw baqaratun ama lo aw amase shaatun ri aw amase shirkun wadaago fii damin dhiig la wadaago hasha waa la wadaagi karaa ilaa toddoba qof meelahaasaa wadaagi karto qaala waxa uu yidhi wa kaana naasun dad waxay ahaayeen kariihuhaa inay kahdeen yani fadwadan iyo yani sidaan tamatuci inuu amray ibnu cabaas tamatucu aad ba u jeclaa in maxaa yeelay cumar waa reebi jiray tamatuca cumar tamatuca wuxuu u reebi jiray isagana waxay tahay wuxuu rabay in beytku camirmo oo mar kasta un safar dad un ay soo aadaan cumro xaj lagu soo aado haddii qofkii la yidhaha marka tamatuc sameey hal safar buu xaj iyo cumro ku aadayaa dadkii ma soo safrayaan marka aad kacbadii ugu soo safri maayaan isaga ujeedkiisu saasu ah cumar saasay culimmadu yihaahdaan laakiinse ibnu cabaas isagana inaan sunnadaa la iloobin darteed bu wuxuu uleeyahay tamatuca hala sameeyo marka wa kaana naasun dad waxay ahaayeen yakarihuha inay kahdeen cumar baa ka mid ahaa fa nimtu waan seexday buu yidhi nasr abujamraa dhahayo waan hurday fara-aytu fi lmanaami hurdadiiba waxaan ku arkay kaana insaanan insaan isaga oo yunaadi io dhawaaqayo kale xajun mabruurun xaj mabruur ah wa mutcatun mutaqabalatun iyo tamatuc la aqbalay saabuu igu yidhi faataytu bna cabaasin baan u imid faxadadtuhu waan u sheegay faqaala waxau yidhi ibnu cabaas allahu akbar buu yidhi sunnatu abilqaasim hiya iyadu sunnatu abilqaasim weeyaan riyada marka iyadooda xukun kama dhashan laakiin waa mubashiraat xadiidkana saasuu ahaa maadaama ibnu cabaas sidii uu naska ku haayey haddana inta lagu riyooday riyadii ninkii mu'minka ahaana ay sidii ugu soo baxday ayuu ku farxay marka aad buu ugu sii farxay waa weheshanayaa marka tamatucu marku inuu mashruuc yahay baa laga qaadanayaa wa can cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma qaala waxauu yihi tamataca rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu waa tamatucay fii xajati lwadaac xajat lwadaaci bilcumrati cumro ayuu ku tamatucay ila lxaji ilaa xajkii hadyina waa bixiyey nabigu xajkiisu muxuu ahaa aad iyo aadaa laysugu khilaafaa xaju nabiya qiraan buu ahaa sida xooga badan oo markii ugu horreysay nabigu wuxuu xirtay xaj keliya labayka xajatan buu yiri markaa dabadeed baa loo waxyoodo waxaa la yidhi waadigan caqiiq la yidhaahdo ku tuko salli fii hada alwaadi waqul xajatan fii cumra waadigan inta ku tukatid xaj cumro ku dhex jirtaa xiro qiraankii baa markaa loo sheegay soo ma garanin marka bacd alculamaa waxay dhahayeen tii hore iyagoo ka socdo ifraad buu ahaa nebiga xajkiisa qaar waxay leeyihin qiraan buu ahayoo tan bay sheegayaan saxaabada nebigu inuu xajkiisu qiraan ahaa tilmaantayna aada bay u fara badan yihiin weliba alfaad sariix ah kuwa ku caddeeyaa jiro qaarna nebigu waxay dhaheen mutamatic buu ahaa xadiidkan bay deliishanayaan kuwaas laakiin hadda halkan tamataca rasuulullahi waxaa loo jeedaa qiraanka tamatuc waa lagu itlaaqaa mararka qaar sababtuna waxay tahay raaxaysi baa ku jiro qiraanka laftirkiisa raaxaysigu waa maxay hal safar iyo hal camal ayaa xaj iyo cumro lagu wada gutay faa-ida laftirkeeda nooc tamatuca weya tamataca rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam fii xajati alwadaaci bilcumrati ila alxaji waahdaa hadyi buuna bixiyey fasaaqa macahu lhadyi hadyigii buu soo kaxeeyey maciise min dilxulayfati buu kasoo kaxeeyey wabada-a rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu ku bilowday wau bilowday waahalla bilcumrati cumro ayuu xirtay uma ahalla bilxaji buu xirtay xaj buu xirtay dabadeedna marka halkan waxaa la moodayaa inay cumro xirtay ka xalaaloobay xaj sidaa ma aha hal mar baa xaj iyo cumro wada socda uu xirtay waay ama cumradii ha hormariyo qofka ama xajkii ha hormariyo fatamataca annaasu dadkii way tamatuceen maca rasuulillahi rasuulka maciise sala allahu alayh waalihi wasalama dadkao dhan marka ma tamatucin sida xooga badan dadku badankood dadku markay maka yimaadeen nebigu laba u qeybiyey ninkii xoolo wada iyo nin awadin ninkii xoolo wado waa noo imaan doontaayo waxaa sida nebigoo kaleu noqday oo qaarin buu iska ahaa ninkii aan xoolo wadin laakiin waxaa la faray nebigu uu faray inuu nasakho inuu xajkiisa fasakho ee uu u bedelo cumro inuu u bedesho oo uu markaa intuu dawaaf sameeyo sacyi sameeyo tinta iska gaagaabiyo sidaana marka uu xalaal ku noqdo nin mutamatica uu ku noqdo fasaaqa alhadya buu soo nacam fatamataca annaasu maca rasuuli illahi sala lla ly slam faahalla bilcumrati ila alxaji fakana min annaasi dadkii waxaa ka mid aha man ahdaa qola hadyi wado fasaaqa alhadya hadyigiibuu soo kaxeeyey min dilxulayfati wa minhu oo hadyiga markaa dulxulayfa uu kasoo kaxeeyo waminhum waxaa ka mida man lam yuhdi midaan hadyi keenin oon hadyi soo kaxaynin falamaa qadima rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama nebigu markuu soo galay qaala linnaasi dadkii wuxuu ku yidhi man kaana minkum qofkii idinka idinka mido ahdaa hadyi wado fa inahu laa yaxillu isagu ma xalaaloobaya min shayin ka xalaaloobi maayo xaruma minhu isaga ka xaaraam noqday xataa yaqdiya xajahu ilaa xajkiisa uu ka dhammaysto waman lam yakun qofkaan ahayn ahdaa inuu soo hadiyeeyey hadyi keenay faxoola aan wadin falyaduf bilbeyti beytka ha dawaafo wabisafa walmarwa safay marwa ha dawaafo waliyuqasir tintan ha iska gaagaabiyo walyuxallil hana xalaaloobo nacam walyaxlil ha xalaalooba markaana ayb waa kii aan xoolo wadin sidaa ha sameeyo yiri marka tan waxaa la yidhaha fasqu lxaji ila alcumra xaj bay markii hore niyeysteen waa laga fasakay cumra waxoodii loo bedelay waxaa kaloo iyadana xajka fasqi kalena waa leeyaho fasqu lcumrati ila alxaji cumradii in la bedelo xaj loo bedelo xajkii la dhexgeliyay yaa iskale taas waxaa iskale haweenta xaa-idka ah haweentii maalan cumray soo xiratay xayd baa ku dhacay iyadoo weli xaydkii ka go-in lama dawaafi karta maogta iyadoon xaydkii ka go-in ayaa xajkii waqtigiisa kusoo galay cumradeedii waa raray xajkii bay dhexgelinay acmaashii xajkeeda ay ku samaysaana cumro ugu filan soo ma garanin taa fasqul xaji ila alcumrati baa la yihahdaa kaana ayb walyaxlil marka waxa uu yidhi ha xalaaloobo uma liyuhilla ha ha xarmado uma liyuhilla ha xarmado bilxaji ha xarmado uma liyuhilla markaa dabadeed markau xalaaloobo maalinta sideedaadka ha ku qayliyo ha xarmado bilxaji xaj waliyuhdi hadyina ha iska bixiyo faman lam yajid hadyan qofkaan hadyi helaynin falyasum halaaata ayaamin ha soomo saddex maalmood fi lxaji ha ku soomo xajka dhexdiisa wa sabcatan toddobana idaa rajaca ilaa ahlihi aayadda w faman lam yajid fasiyaamu halaaati ayaamin fi lxaji wa sabcatin idaa rajactum aayaddii weya tilka casharatun kaamila marka saddexda maalmood oo xajka dhexdiisa uu ku soomayo waa maalmahee waa maalmaha xajka wixii la dhihi kara maalmaha xajka marka waxaa weeyaan waa xajku goormau soo galaa sideedaadkau soo galayaan maalmaha marka ayaamu tashriiquna ayaamu lxaji waa la dhihi karaa ilaa acmaashiibaa weli socota ma ogtahay waana loo ruqseeyey qofka inuu soomo aan hadyiga awoodin saddexda maalmood ayaamu tashriiqa inuu soomo isaga waa loo idmay laakiin ka waran marka qofkii waa mutamatic maalan wuxuu tegay xajkii dulqacduu tegay intuu cumraystay ayuu cumradii ka xalaaloobay hadyi ma heli karo neef ma qali karo ma dhici kartaa inta uu sugaayo xajkiion weli la bilaabin saddexdan maalmood ma soomi karaa saddexdiisii maalmood culammada qaar banneeyaa jiro laakiin sida nasku uu yahay maalmaha la soomaayo soonku waa inuu ayaamulxaji inuu ku dhaco waayo ayaamu lxaji inuu ku dhaco ayaa qasaba oo sidaa xadiid xadiidku daahirkiisa saasoo tusayaa nacam mafhuumkiisana taa un baa laga qaadanayaa nacam ayb nacam marka wuxuu leeyahay falyasum halaaata ayaamin fi lxaji wasabcatan ida rajaca ilaa ahlihi fadaafa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga waa dawaafi xiina qadima makata maka markuu soo galay wastalama rukna ruknigii ayuu taabtay awala shayin shay markii kii ugu horreeyo uu taabto isagoo noqday wastalama rukna ruknigiibuu taabtay awala shayin shayka ugu horeeyaba uma khaba nabiga waa rucleeyey halaaata atwaafin saddex dawaaf min asabci oo toddobada ka mid ah marka halkaan ma dhihin hadda ruknulyamaaniga iyo ruknu xajarul aswadkii ma waa dhaafay oo waa socday socod buu ku maray sida xadiidkii hore ma dhihin halkaan wamashaa arbacatan afarta afarna waa socday wa rakaca waa rukuuc marka socodka saddex ruculaynta waxaa iskale dawaafulquduumka dawaafka ugu horeeya qofka uu soo gala maka markuu soo galo ou la imaanayo wa rakaca nabigu waa tukaday xiina markii qadaa dawaafahu ou dawaafkiisii dhameeyey bilbeyti ou dawaafay cinda almaqaami maqaamku maqaamu ibraahimka agtiisa rakcatayni buu ku tukaday halkaa marka waxaa laga qaadaya dawaafku markuu dhammaado maqaamu ibraahimka in laba ragca lagu tukado maqaamu ibraahimkana masjidka oo dhan meeshaad kaga tukataa waa ku gudaysaa bal xaramka oo dhan xataa haddii laakiin la heli karo maqaamka gadaashiisa in lagu tukadaa way wanaagsan tahay laakiin mararka qaarkood zaxmad baaba ka jirtaba oo dadkii dawaafkii baaba soo gaaraya meesha dadkii marka inaad ku dhibta ma aha wuxuu yidhi marka warakaca xiina qadaa dawaafahu markuu dawaafkiisa guta bilbeyti cinda almaqaami buu ku tukaday ragcatayni uma insarafa waa gadoomay faata safaa buu yimid wadaafa bisafa walmarwa ayuu dawaafay sabcata adwaafin toddoba toddobada marka sida u dawaafaya waxaa weye safa ayuu ka bilaabaya marwa uu tegaya waa koob marwo ayuu kasoo tegaya waa labo ee ma ahan safa iyo marwo inay hal isku tahay ma aha ayb sabcata adwaafin buu dawaafay uma lam yaxlil ma xalaaloobin isagu min shayin waxba kama xalaaloobin xaruma minhu isaga ka xaaraam noqday xataa qadaa xajahu ilaa xajkiisii uu dhammaystay maxaa yeeley isaga hadyi buu soo kaxeeyey nabiga sala allahu alayh ali wasalam qofkan marka qaarinka ah ee sida nebiga oo kale hadda ah dawaaf iyo sacyi buu sameeyey waa baaqi noqona xajka marka la gaaro marka maalinta tobnaadka dawaaful ifaadaha markau sameeyo sacyi labaad isaga lagama rabo kiisii hore ayaa ugu filan laakiin ninka mutamatice hadda isaga shalay isaga xalaaloobay waxaa laga rabaa inuu dawaaf markuu maalinta tobnaadka xajkiisa markuu u dawaafo sacyina waa laga rabaa ile tii hore sacyigii hore cumradiisii ahayd moogtahay wadaafa bisafa walmarwa marka wuxuu yidhi wanaxara hadiyahu nabiga hadigiisiibuu gowracay yowma naxri maalintii tobnaadka wa afaada nabigu waa wa afaada dawaafulifaado ayuu sameeyey fadaafa bilbey wa afaada waa soo maka xaggeeda usoo shubmay fadaafa bilbeyti beytkii buu dawaafay uma xalla min kulli shayin buu ka xalaal noqday shay kasta xaggiisa xaruma minhu isaga ka xaaraam noqday wa facala mila maa facala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu sameeyey oo kale waxaa sameeyey man ahdaa qofkii hadyi waday man ahdaa qofkii yani hadyi hadyi samaynayo soo hadiyeeyey kacbada wax usoo hadiyeeyey wasaaqal hadyi hadigiisiina soo kaxeeyo min annaasi dadka ka mid ah ayaa sida nebigo uu yeelay oo kale iyaguna yeeleen wa can xafsata waxaa laga wariyey zawji nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam annaha qaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa sha'nu nnaasi dadka sha'nigooda waa maxay xalluu min alcumrati ay uga xalaal noqdeen walam taxila anta adiguna aadan xalaal uga noqonin min cumratika cumradaada dadku maxay u xalaaloobeen adigana rasuulka ilaahi aada cumradaadii uga xalaaloobi weysay fa qaala waxa uu yidhi innii anigu labadtu ra'sii madaxayga ayaan xabageeyey wa qalladtu waan soo qoor xiray hadii hadigeygana waan usoo qoor xiray falaa axillu ma xalaaloobaya xataa anxara ilaa aan ka gowraco marka anugu haddii baan wadaa buu yidhi innii labadtu ra'sii waxaa laga qaadanayaa talbiidku inuu sunneeyo talbiidkuna marka waxaa weya madaxa in xabag ama yacnii wax adag wax inta la mariyo sibir oo kale inta madaxa la mariyo markaa waa isku soo dhegayaa madaxii qofku hadhow marka shallo badan iyo uma baahnaanaya waqalladtu hadiyi hadyigaygiina waan usoo qoorxiray sunno waxaa ah iyadana hadiga neefka hadiga loo wado in inta qoorxir loo sameeyo kabna lagu xiro si dadku u gartaan hadduu dhumo inuu yahay neef maka xaggeeda loo wado hadyi loo wado falaa axillu ma xalaaloobaya marka qof hadyi soo qaaday ma xalaaloobaya xataa anxara ilaa aan ka gowraca buu leeyahay nabiga sala allahu alayh ali wasalam wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam